soomaaliya ayaa waxaa loo soo diray markab shidaal oo baaritaan ka samayn doona soomaaliya wuxuuna sahmin shidaal ka samayn doonaa saddex aag howlgalka lagu baarayo shidaalka wuxuu socon doonaa qiyaastii toddoba bilood wuxuuna aruurin doonaa xog ku saabsan sahminta saliidda iyo gaaska dibiciga qaar ka mid a shacabka magaalada cawduwaaq ayaa soo dhaweeyey tillaabada ay dowladda soomaaliya ku sahminayso shidaalka kaas uu qayb weyn ka qaadan doono ee wax soo saarka dalka ee loogana maarmi doono ee ku tiirsanaanta dowladaha shisheeye iyo ee kaalmooyinka kala duwan oo mar walba maaragtay soomaaliya ay ku tiirsan tahay ee waxaan aaminsanahay ee wakhtiga hadda la joogo waxa ugu muhiimsan oo dabaqabashada leh inay tahay ee waayo adduunyada hadda waxay ee gudbaysaa ee hannaanka isticmaalka shidaalka ayadoo u guuraysaa ee in maaragtay tamarta korontada ee la isticmaalo casriga hadda la joogo urinahayaa ummadda soomaaliyeed ee haddii allaydmo khayraadka dabiiciga ee dalkeenna ku jira weligiisna la sheegahayey waxaan u dhibannahay oo u dhibaataysannahay waa asaga waxa ummaddu isku laynayso oo nabad loola yahay waa shaqola'aanta haddii la soo saaro oo si qurxoon loo qaybsado waxaan aaminsanahay dadka dhallinyarada ah oo tirada badanoo dalka jooga inay shaqooyinkooda helahayaan dadku hadday shaqo wada helaan dhacid diriraysaaba aysan jirin marka waa waxa keliya oo aan amni ku heli karno haddii la soo saaro iyadoo la qaybsanahayo si qurux badan loo qaybsanahayo waxa keliya oo aan sharaf iyo karaamo ku heli karno waa asaga marka waxaa ila quman in aan boorinno oo aan garab istaagno cid kasta oo ku dadaalaysa sidii loo qaybsan lahaa khayraadkaas iyo sidii loo heli lahaa oo loo soo saari lahaa soomaaliya inay shidaal qodoto waa horumar haddii maaragtay sifada sharciga ahayd ee saxda ahayd loo marayo shacabka soomaaliyeedna waxay ka bixi lahaayeen fakhriga iyo maaragtay dhibaatada ay la daalaadhacayaan iyo shaqola'aanta ummadda soomaaliyeed faa'iiday u tahay inay aragtideeda ay shidaal soo saarato laakiin waa haddii si dhabaha sharciga ah loo marayo oo saxda ah